sheekh abuubakar xasan maalan iyo weliba waxaana ku mid ee ulmaawadiinka soomaaliyeed ee ka nool magaalada muqdisho iyo weliba yoshii deganaa masjidka al taqwa oo lagu dhisa doona xaafada kaawagoday ee degmada wadajir waliba goobro ku hayay madala la geshiidhika iyo masjidka ulmaawadiin waxaana ku mid ee bulshada xaafada kaawagoday angooreyntii sheekh abuubakar xasan maalin iyo weliba usa ku hadlay dhismo masjidku masaajidkan waa masaajid cabirkiisa sida guddiga gacanta ku haya masjidka ay inoo sheegeen waa labaatan labaatan walidaalika marka masaajidkaasi walaalayaal waa masaajid la doonaayo diinta iyo dalka in loogu adeego oo loogu khidmeeyo waxaannu ugu baaqaynaa walaalaha ina dhegaysanaya iyo kuwa ina daawanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan gacan ay u soo furaan jeebabkooda iyo gacmahooda iyo akoonnadoodaba ay u furaan masjidkan masjidu taqwa walculuum oo ku yaalla degmada wadajir gaar ahaan inta u dhexaysa badbaado iyo kaabagoday dhinaga kale ahaana ku mid ee ulmaawadiinta ku qayb gali goobta lakashiidika iyo dhismo masjidka iyo weliba iyo bulshadan ka baagana in lagu qayb qaadaa dhismo masjidku waxaanu soo nimid masaajid masjid inaa laga bilaabo mahan waxaana ugu yeeraynaa dadka ahlu ixsaana oo muxsiniinta oo ajirka jecel inay masaajidka ka soo qayb galaan inay soo tadawucaan waxaan leenahay waa sadaqa oo jaariya ah masjidka la dhiso iyo masjid la waqfo sadaqa jaariya waaye meeshaan waxay u baahan tahay wax ka qabasho waxaa laga rabaa in oo laga aasaaso beyd oo ilaahay buyuuddiisa ka mid ah intii wax ku darsataa ama ka qayb qaadataa ama xoog ha uga qayb qaadato ama xanla ha uga qayb qaadatee maanta maalin aanan ahayn oo waxa ay hadda maanta haysato ay uga baahi badan tahay ay ku intifaaci doontaa haddii ilaahay idmo waxaa la yska rabaa marka masjidkan oo ku yaalla meel hadda looga baahan yahay xaafadda hadda uu ku yaalla sidii macal cabdinaasir ou sheegay oo xaafadda deggan mashaahid kale ma laha waa masjid labaatan labaatan ah oo haddii allama aad u anfacaya waa dabaq sida hadda aan ka arkayna sawirka islaamka marka waxaan leenahay soomaalida iyo islaamka oo dhan waxaan u yeerina hadday dalka hataa iyo dibadda hataaba inay ka qayb galaan oo ay waxooda ku baxsadaan
waxaan codsanaynaa marka anoo ku hadlaaya degaanka uu masaajidku ku yaallo oon u baahannahay oo masaajidlaa meesha ay nagu hayso oo meeshu meel masaajid u baahan ay tahay dal iyo dibad dadka ilaahay wax siiyey waxaan ka codsanaynaa oon ugu ducaynaynaa annagaa una baahan ayaguna inay daneystaan oy sahaydoora ay maaragtay ay adduunyada ka qaataan